فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqooniyo ogaal oo toddobaad weliba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa lix iyo labaatanka bisha lixaad ee sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada qodobada toddobaadkan aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah maxaanu ka naqaanaa dalka ka mid ah dhulka khuraasaan ee ay xilligan ka dhisan tahay dowlad islaami ah goorma ayuuse gaaray islaamku xalqada labiyo labaatanaad ee taxanaha fasiru ayaad ku maqli doontaan maxaanu kala soconnaa dhibaatada joogtada ah ee ay dowladda shuuciyadda shiinuhu ku hayso muslimiinta iyo qoor ee turkistaanta bari sidoo kale qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah imise noocoo faa'iidooyin ah ayaa laga helaa qiyaamuleylka qodobadaasi oo idil ayaad maqli doontaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan hase ahaatee aynu ku bilowno qodobka koowaad ee barnaamijka maxaanu ka naqaanaa dal ka mid ah dhulka khuraasaan ee ay ka dhisan tahay dowlad islaami ah goorma ayuuse gaaray islaamku waxaad ku soo dhowaataan xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaha fasiru
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات afghanistan waa dowlad qayb ka ah dhulweynaha khuraasaan waxayna ku taallaa bartamaha qaaradda aasiya waa dal aan lahayn wax bad ah inkastoo webiyaal durdura ay dhex marayaan waqooyi waxaa kaga beegan waddammada tajikistan usbekistan iyo turkmanistan halka galbeedna uu ka xigo dalka iiraan waqooyi barina wuxuu dalkani xuduud kala wadaagaa dhulka turkistaanta bari ee uu shiinuhu gumaysto koonfur barina waxaa kaga beegan dalka bakistan marka laga hadlayo furashadii afghanistan waxay qayb ka ahayd dagaaladii waaweynaa ee ay muslimiintu ku furteen dhulka khuraasaan maadaama dalkani uu qayb ka yahay mandiqadan wixii ka dambeeyey macrakadii nahaawandi ee dhacday sannadkii labaatan iyo koowaad ee hijiriyada ayuu islaamku saldhigtay marka laga hadlayo dadka ku nool afghanistan waxaa tiro ahaan lagu qiyaasaa soddon iyo shan milyan oo ruux masaaxo ahaanna waxa uu ku fadhiyaa lix boqol iyo konton kun oo kilomitir oo iskuweer ah guud ahaan dadka afghanistan waa muslimiin ahlu sunno ah oo badankood ka soo jeeda qabaa'ilka baashtuuniyada marka laga reebo aqaliyad yar oo shiicada hasaarada ah afghanistaanta dowladda ah ee haatan ishaysataa waxay marka laga hadlayo taariikhdeedii hore u kala qaybsanayd saddex qaybood oo kale ah qaybta koowaad oo ay gacanta ku haysay dowladdii ikhaaniyada qaybta labaad oo hoos tegaysay dowladda hindiya iyo qaybta saddexaad oo ay ka talinayeen usbaka qaybahan saddexda ah ee ay ka koobnayd afghanistan waxaa dhammaantood gacanta ku dhigay qoyskii taymuriyiinta hase ahaatee wax badan ma sii nagaan ilaa ay u kala qaybsameen imaarado dhowr ah oo ay ka mid yihiin imaaradii haraad oo hoos tegaysay khuraasaan taasoo uu xukunkeeda gacanta ku hayay nin ka soo jeeda qoyska taymuriyiinta imaaradii kaabul iyo khasni waxay iyaduna hoos tegaysay nin lagu magacaabo dahiiruddiin moxamed oo ka talinayay hindiya xilliga ay sidaasii dhacayso waxay ku aadanayd sagaal boqol soddon iyo labadii hijriyada waxaana intaasi kadib gobolka kandahaar la wareegay dowladdii safawiyiinta ee shiicada ahayd waxaa iyadana meesha ka saaray oo xukunka ka faramaroojiyey manqoolkii hindida ahaa kadibna isla shiicadii safawiyiinta ayuu dib gacantooda ugu celiyey sannadku markuu ahaa kun soddon iyo siddeeddii hijriyada safawiyiintii shiicada waxaa u suuro gashay inay dowladooda ku ballaariyaan qaybihii kala duwanaa oo ay ka koobnayd afghanistan hase ahaatee kumaynigan oo waxaa la dagaalamay qaar ka mid ah qabaa'ilka reer afghanistan waxayna safawiyiinta ka saareen inta badan dhulka afghanistan iyagoo xataa kala wareegay qaybo badan oo ka tirsan dhulka deriska la ah afghanistan oo ay asal ahaan ka telinayeen lagana xukumayey magaalada asfahan ee xilligan ku taalla waddanka iiraan arrintani waxay dhacday sannadka hijrigu markuu ahaa kun boqol soddon iyo shantii hijiriyada balse mar kale ay shiicada safawiyiintu dib ula wareegeen afghanistan inkastoo mar weliba reer afghanistan ay ku soo laalaabanayeen loolannada u dhexeeya iyaga iyo shiicada haddana xilligan sidii hore waa ay ka duwan yihiin waxayna dhisteen dowladda afghanistan taasoo uu aas-aasay nin lagu magacaabi jiray axmed shaah oo ka dhashay qoyska reer dowraani oo ka mid ah qabaa'ilkii xilligaasi degganaa afghanistan wuxuuna sannadku ku beegnaa kun boqol iyo lixdankii hijiriyada qoyskan wuxuu talada afghanistan gacanta ku hayay in ka badan laba boqol oo sanno waxaana xukunka intaasi isaga dabamarayay dhowr qof dowladdan ayaana caasimad ka dhigatay magaalada kandahaar ee xilligan ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn uguna caansan waddankaasi markan waxaan eegaynaa dadkii isaga dambeeyey xukunka ee ka dhashay qoyska duuraaniyada iyo xilligaasi wixii ka dambeeyey afghanistan iyo sida uu xaalkeedu noqday waxaa ugu horreeya axmed shaah oo isagu ahaa aas-aasaha dowladdii afghanistan labada qarni ka telinaysay wakhti uu xukunka hayay kadibna wuxuu dhintay sannadku markuu ahaa kun boqol siddeetan iyo toddobadii hijiriyada waxaana kaga daba maray talada wiiluu isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray taymuur shaah taymuur waxay xukunka isku qabsadeen walaalkiisa sulaymaan hase ahaatee wuxuu la wareegay caasimaddii dowladda ee kandahaar wuxuuna nafta dhaafiyey walaalkiisa sulaymaan isagoo intaasii kadibna caasimaddii dowladda u raray magaalada kaabul ee haatan caasimadda u ah dalkaasi ugu dambayntii wuxuu geeriyooday sannadku markuu ahaa kun laba boqol iyo toddobadii hijiriyada iyadoo weliba waddanka ay faragelin ku hayaan gumaystihii ingiriiska islaamarkaana ay abaabulayaan dagaal ka dhan ah isaga waxaana xukunka kaga dambeeyey wiilow isagu dhalay oo lagu magacaabi jiray zamaan shaah hase yeeshee waxay talada isku qabsadeen wiilal kale oo la dhashay waxaana xukunka ka tuuray islamarkaana xabsiga u taxaabay nin walaalkiisa ah oo lagu magacaabi jiray maxmuud isagana waxaa ku soo duulay oo caasimadda kaabul kala wareegay walaalkiisa oo indhaha ka dhacayna xabsiga ka sii daayey nin kale oo la dhashay labadooda kaasoo lagu magacaabi jiray shujaac intaasii kadib waxay bilaabeen wiilashii walaalaha ahaa inay xukunka isku dagaalaan oo midkood uu dilo wiil la dhashay oo lagu magacaabi jiray fatxi khaan halka ninkii shujaac ahaana uu ku saf noqday ingiriiska si uu xukunka ula wareego wuxuuna markii dambe la wareegay talada gumaystaha ingiriiska ayuuna u gacan geliyey wiil la dhashay oo lagu magacaabi jiray duunistii maxamed ugu dambayntii ciidankii ingiriiska waxaa laga xoreeyey afghanistan ninkii shujaac ahaana isagoo la safan gumaystaha ayuu dagaalka ku dhintay wuxuuna ingiriisku ku qasbanaaday inuu dib u soo celiyo ninkii loo gacan geliyey ee ahaa duunistii maxamed wuxuuna dib ula wareegay talada afghanistan isagoo ugu dambayntii geeriyooday sannadku markuu ahaa kun laba boqol iyo siddeetankii hijiriyada xaaladahaasi iyo kuwo la mid ah ayaa afghanistan marba marka ka dambaysa isku beddelayey mar iyaga dhexdooda ayaa xukunka isku haystay marna gumaystihii duulaanka ku ahaa dhulkooda ayay qaarkood la soo safanayeen inkastoo wakhtiyada qaar ay soo mareen rag dhaamaa kuwii ragaadiyey xaalka waddanka afghanistan sidaasi ayuu ahaa waxaana marar badan ku soo duulay islamarkaana qabsaday gumaystayaashii ruushka iyo ingiriiska ilaa laga soo gaaray xiliyadan dhow taariikhda hijrigu markii ay ku beegnayd kun iyo afartii boqol ee hijriyada waxay gumaystaha ruushku talada afghanistan ka tuureen islamarkaana dileen ninay talada horay ugu dhiibteen oo lagu magacaabi jiray xafiidullah amiin markii ay intaasi sameeyeen kadibna waxay laayeen oo ay xasuuq kula kaceen dad muslimiin ah oo ku dhow hal milyan oo ruux xilligaasi wixii ka dambeeyey waxaa waddanka afghanistan ka bilowday kacdoon ka dhan ah ruushka oo ay hormuud u ahaayeen ururo islaamiyiin ah halgandheer oo jihaadi ah ayayna la galeen ruushka waxayna ugu dambayntii ku guulaysteen inay ka adkaadaan kuna kalifaan inuu la galo heshiis uga baxayo waddanka sannadku markuu ahaa kun afar boqol iyo siddeedii hijiriyada hase ahaatee wuxuu talada u dhiibay mid uu isagu barbaarsaday mujaahidiintuna ma aysan joojin halgankooda wayna sii wadeen ilaa sannadku markuu ahaa kun afar boqol labiyo tobankii hijiriyada uu xilka iska casilo kii ay ruushku xukunka ku dhaafeen kadib waxaa talada waddanka la wareegay raggii sannadaha badan soo halgamayey hase ahaatee nabad kumay naaloon oo waxaa isku diray kana dhex shaqeeyey shisheeyaha isagoo hubka isugu dhiibayey ilaa ay iskhilaafeen oo ay kooxo kala noqdeen iyadoo xaalku sidaasi yahay ayaa waxaa sannadkii kun afar boqol shan iyo tobankii hijiriyada soo ifbaxay xarakada daalibaan oo boqolkiiba toddobaatan iyo shan la wareegtay waddanka markii ay dhaceen weeraradii waaweynaa ee kow iyo tobankii sebteembar ee afka ciidda loogu daray maraykanka waxaa mar kale afghanistaan lagu qaaday duulaan gumaysi kaasoo uu horboodayey maraykanka ku dhowaad labaatan sano oo halgan ah kadibna wuu isaga baxay dalkaasi isagoo jab dhabarka loo saaray waxaana haatan talada waddanka gacanta ku haya daalibaan oo ka dhisay dawlad islaami ah kuna xukumaya shareecada islaamka dalkan wuxuu ka kooban yahay ilaa soddon iyo afar gobol magaalada kaabul ayaana ah magaalo madaxda dalka magaalooyinka ugu caansan ee dalkana waxaa ka mid ah kandahaar haraad balakh qunduus helman nangahaar iyo kuwo kale
الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات
فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس qaybaha dhexe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla maraynaa markanna imise nooc oo faa'iidooyin ah ayaa laga helaa qiyaamuleylka warbixin ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkayn yaasir cabdallah
قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل
qiyaamuleylku waa sharafka qofka muuminka ah waa dhaqankii saalixiinta inaga horreeyey wuxuuna ku dhoweynayaa rabbigaaga jirkaagana wuxuu helayaa caafimaad haddii aad ku dadaasho jibriil ayaa u yimid nebiga sala allahu calayhi wasalama markaas ayuu ku dhahay muxamedow intaad doonto noolo waad dhimanaysaahe qofkaad doontana jeclo waad ka tegaysaahe intaad doontana camalfal waa laga awalmarinaahe waxaadna ogaataa in sharafka qofka muuminka uu ku jiro inuu dukado qiyaamuleylka dadkana ka deeqtoonaado xadiidkanna waa xasan wuxuuna ku qoran yahay saxiixuljaamic qiyaamuleylku waa sunno nebi oo weyn waxaana ku macaansada qalbiyada waana janno ay naftu ku galayso adduunyada ka hor midda aakhiro waa madraso lagu tarbiyeeyo nafta islamarkaana lagu sifeeyo laabaha sidoo kalena waxaa ku hagaagta akhlaaqda qofka muuminka ah قم ودع عنك الخمول وانطلق نحو الحقول اصفف الأقدام للمولى وجاهد للوصول قم وحيداً rasuulku sala allahu calayhi wasalama dadka muslimiinta ah wuxuu u dardaarmay inay ku dadaalaan qiyaamuleylka wuxuuna ku sheegay in dhowr faa'iidooyin laga helo oo ay ka mid yihiin kow inuu allah kuu dhoweynayo labo inuu kaa hor istaago inaad ku dhacdo dembi saddex in lagu dhaafo xumaanta kaa dhacday afar waxaa kale oo looga bogsoodaa xanuunada jirka ku dhaca waxaa jira faa'iidooyin kale oo laga helo salaatuleylka waxaana ka mid ah arrinka koowaad wuxuu qofka dhexal siiyaa ikhlaas maxaa yeelay cibaado kasta oo ka fog indhaha dadka ayaa ugu dhow in laga helo ikhlaas iyo khushuuc sidaasi darteed dadka khayrka ku hormaray waxay jecel yihiin in cibaadadu noqoto mid qarsoon si ay istutus iyo wixii la mid ah ugu nabadgalaan sidaasi darteed qofkii raba inuu barto ikhlaaska xaqiiqo ahaantiisa ha ku dadaalo qiyaamuleylka arrinka labaad sidoo kale waxaa laga helaa inuu qofka ku tadabburo qur-aanka kariimka ah rabbi wuxuu kitaabkiisa ku leeyahay isaga oo ka hadlaya salaatuleylka إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا tadabbur dhammaystiran wuxuu yimaadaa markii la helo degnaan xasilooni waxyaabaha qofka mashquulinayana ay meesha ka baxaan markaas ayuu qalbigaagu noqdaa mid u diyaarsan fahan iyo inuu ku tadabburo qur-aanku uu maqlayo markaas ayay laabtaada saamaysaa carabka oo waxaa u dhadhama macaanka cibaadada suubanaha sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiis saxiixa ku yidhi addoonka xilliga uu ugu dhow yahay rabbigiisa waa habeenka dhammaadkiisa haddii aad awooddo inaad ka mid noqoto kuwa saacadaha sallaha xusaya ka mid noqo xadiidkan waa xasan saxiixa ah arrinka saddexaad dadka tukada salaatuleylka waxaa ku saamooba dadka kale arrinka afaraad waxaa lagu tarbiyeeyaa nafaha islamarkaana lagu dahiraa arrinka shanaad xilliga la tukado salaatuleylka waa wakhtiga allah loo laabto dembidhaafna laga dalbado arrinka lixaad qiyaamuleylka waxaa laga helaa ajar iyo abaalmarin weyn arrinka toddobaad wuxuu ka mid yahay tilmaamaha lagu yaqaan ahlu jannaha قم وذق طعم الصلاة في دجى الليل الطويل
haddaba haddaanu nahay dad doonaya inay daahiriyaan nafahooda dhanka kalena raba inay janno ku liibaanaan waa inaan ku dadaalno qiyaamuleylka sababtoo ah waa dhabbaha lagu gaaro jannada allah ha nooga kaalmeeyo daacadiisa iyo wanaajinta cibaadadiisa قم الليل يا هذا لعلك ترشد إلى كم تنام الليل والعمر ينفذ أراك بطول الليل ويحك نائما وغيرك في محرابه يتهجد أترقد يا مغرور والنار توقد فلا حرها يطفى ولا الجمر يجمد ألا إنها نار يقال لها لظى فتظلم أحيانا وحينا تمقد إذا ما الليل أظلمك بدوه فيسفر عنهم وهم ركوع أطار الخوف نومهم فقاموا وأهل الأمن في الدنيا هجوع
ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتاء
qaybaha dambe ee barnaamijka aqooniyo ogaal ayaan isla soo gaarnay markana maxaannu kala soconnaa dhibaatada joogtada ah ee ay dowladda shuuciyadda shiinuhu ku hayso muslimiinta iiqoor ee turkistaanta bari warbixin ku aadan mowduucaasi waxaa inoola diyaar ah wariyahayna muxsin xasan
بأمتنا ما زال يدميها سهم أصاب فؤادا نابضا فيها جرح أسال من الإسلام عبرته عما البلاد أقاصيها tan iyo soo ifbixii dacwada islaamka waxa ay muslimiinta meel weliba oo ay joogaan wajahayaan dhibaatooyin badan oo oga imaanaya dadka gaalada ah ee doonaya inay ka hortagaan nuurka allah islamarkaana ay hor istaagaan faafitaanka dacwada towxiidka dowladihii kala duwanaa ee soo maray caalamka islamarkaana dullaysan jiray basharka ayaa waxa ay dagaalkooda ugu weyn iskugu geen jireen la dagaalanka diinta islaamka iyo sidii loo tirtiri lahaa raadadkeeda iyagoona dhibaatooyin adag u geysan jiray dadka muslimiinta ah inkastoo ay hagardaamooyin badan u maleegeen islaamka iyo ehelkiisa haddana waa ay u suurageli weysay sidii ay rabeen oo diinta ayaa si xawli ah ugu faaftay daafaha dunida iyadoo gebi ahaanba ay burbureen iskudayadii ay gaaladu ku doonayeen inay kaga hortagaan faafitaanka dacwada casrigan aynu maanta nool nahayna waxa uu ka mid yahay kuwa sida adag loola dagaalamaya dadka muslimiinta ah waxa ayna arrintu gaartay in uusan jirin dhul ka mid ah caalamka islaamka ilaa waa lagu duulay oo waxa uu martigeliyey dagaal saliibi ah oo ay hogaaminayaan dowladaha sheegta quwadaha caalamka turkistaanta bari waxa uu ka mid yahay meelaha ay dhibaatooyinka ugu adag ku wajahayaan muslimiinta waa dhul ballaaran oo ay ku nool yihiin malaayiin ruux oo muslimiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda qowmiyadda turkida wuxuu dhulkan islaamku gaaray waayo fog hogaamiyihii mujaahidka ahaa ee qutayba binu muslim albaahili ayaana magaalada kashqar ee caasimada turkistaanta bari wuxuu furtay sanadkii sagaashan iyo lixaad ee hijriyada mid ka mid ah boqorradii ka talin jiray dhulka turkistaanta bari oo lagu magacaabo istook boqor akhaan islamarkaana qaatay diinta islaamka ayaa sidoo kale kaalin weyn ku lahaa in uu islaamka saldhigta dhulkan muslimka ah xilligaasna waxaa boqorkan la islaamay ku dhowaad hal milyan oo ruux fadliga oo dhammi allah ayuu u sugnaaday oo hogaamiyaha faatixa ah ee qutayba binu muslim albaahili u suurageliyey inuu furta dhulkaas islaamkana uu ku faafiyo taasi ayaana dhibtay gaaladii gumaysiga ku haysatay muslimiinta iyagoona xoojiyey dagaalkooda ka dhanka ah islaamka sanadkii kun toddoba boqol iyo lixdankii ayuu dhacay ixtilaalkii ugu horreeyey ee ay shiinuhu ku qabsadaan dhulka turkistaanta bari kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii ayayna dowladdan shuuciyadda ah si buuxda oola wareegtay dhulkaas kadib majaasir iyo xasuuqyo foolxun oo ay kula kacday dadka muslimiinta ah in ka badan boqol iyo labaatan kun oo ruux oo ka mid ah muslimiintii ku noolay turkistaanta bari ayaa la sheegaa inay dishay dowladda shiinaha ah sanadkii kun sagaal boqol konton iyo labadii miilaadiyada kuwaasi oo ay badankood ku jireen culimmada muslimiinta ee mandiqadda waxaana taasi sheegay burhaan shahiidi oo xilligaasi ahaa waaliga mandiqadan turkistaanta bari ee uu shiinaha gumaysto dowladda shiinaha ayaa ciidamo badan soo dhoobi jirtay waddooyinka waaweyn ee dalkaas kuwaasi oo raafi jiray muslimiinta islamarkaana kula kici jiray gaboodfalle xanuun badan oo aan la suuraysan karin waxaana la sheegaa in dowladdan shuuciga ah ay dishay lixdan milyan oo muslimiin ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka turkiga kuna noolaa turkistaanta bari tiradan ayaa ka badan midda ay dowladaha shisheeye ka laayeen muslimiinta bosniya ciraaq afghanistan shiishaan iyo filistiin waxayna muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay dowladda shiinaha u qabta dadka muslimiinta ah muslimiinta iyo guur ayaa marar badan ka mudaaharaaday xadgudubyada iyo dhibaatooyinka aadka u foosha xun ee ay kala kulmayaan dowladda shuuciga ah ee shiinaha balse taasi culayska kamaysan yarayn oo dowladdani kibirka badan ayaa sii wadatay dhibaatada iyo gumaysiga ay ku hayso muslimiinta ku nool turkistaanta bari badi waxaa idhihii dhaqaale ee dalka la wareegay qowmiyado gaalo ah iyadoo muslimiinta laga fogeeyey wax waliba oo nolol ah islamarkaana la dul saaray culaysyo adag oo ay ka mid yihiin in aanan wax xuquuq ah loo ogolaan iyo in luuqadooda aysan ku dhigan madaarista iyadoona lagu soo rogay go'doon aad u adag intaasi loogama harin walaalaheenna muslimiinta ah ee iiguur waxa ay dowladda shiinaha u diiday oo ay kala dagaalantay shacaa'irta diinta islaamka iyadoo had iyo jeer ku samayn jirtay korjoogtayn iyo inay ka fogayso diinta taasi oo dhibaatada ku noqotay muslimiinta mandiqadaasi ku nool qaraaraadka ay dowladda shiinaha ku soo rogtay muslimiinta iyo xayiraadaha ay ka saartay diintooda waxaa ka mid ah in sanad waliba marka la gaaro bisha barakaysan ee ramadaan ay soonka ka mamnuucda shaqaalaha mucalimiinta iyo ardayda muslimiinta ah ee ku nool mandiqada turkistaanta bari madaxda dowladda shuuciga ah ee shiinaha ayaa amar ku bixin jiray inay furnaadaan goobaha raashiinka lagu iibiyo ee ku yaalla dhulkan iyadoona si khasab ah soonka looga furi jiray muslimiinta qofkii ka biyadiidana waxa ay marsiin jireen ciqaab aad u adag waxaa sidoo kale qaraaraadka ay dowladdan ku soo rogtay muslimiinta ku nool mandiqadan ka mid ah inay gebi ahaanba mamnuucday niqaabka iyo xijaabka sharciga ah ee haweenka muslimaadka ah ay qaataan sidoo kalena diiday inay ragga daystaan garka sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka waxa ay dowladda shuuciga ah ee shiinaha gebi ahaanba mamnuucday magacyada islaamiga ah si gaar ah labaatan iyo sagaal magac oo ay qoysasku ka mamnuucday inay carruurtooda u bixiyaan waxaana magacyadan ugu horreeya magaca moxamed oo ah kii rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam waxa ay bayaan ay xilligaasi soo saartay dowladda shiinaha ku sheegtay in carruurta loo bixiya magacyadaasi aysan heli doonin daryeel caafimaad iyo waxbarasho xayiraadaasi ayaana kulansanaysay magacyo badan oo diineed sida moxamed islaam qur'aan jihaad makka iyo madiina weli dowladda shiinaha ayaa dhibaato aanan xad lahayn ku hayso muslimiinta ku nool turkistaanta bari waxa ayna ka mid yihiin dhaawaca muslimiinta ee maanta ku dayacan waddamo badan oo caalamka ka mid ah iyadoo ay gaaladu kala qaybiyaan muslimiinta dhexdoodana ay dagaallo ku oogeen si aysan u dareemin cadaawadda gaalada iskuguna gurman
اقذف بها كل باغ معتد دنس بسم الإله فإن الله يرميها
فتنتا ولا ألهك عنه أنيق روض ولا خدر بربربه كالفتا ولا ألهك عنه أنيق روض أنيق روض ولا خدم بربربه كالفتاة فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالجد فيه guud ahaana intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo inta aanu ku kulmayno barnaamijkan la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii ammaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبستا